asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan wararka caawa aan idiin hayno waxaa ugu waaweyn shirka dhallinyarada ah ee qaranka ah oo saddexdii maalin ee lasoo dhaafay ka socday magaalada muqdisho oo lasoo gabagabeeyey maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya oo xukunno isugu jira dil iyo xabsi ku riday saddex iyo toban askari oo dilal u geystay ciidamo iyo dad shacaba oo ku sugnaa isgoyska siina madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo wada ololihii ugu dambeeyey ee xisbigiisa ka ah ay uga qaybgalayaan doorashooyinka madaxtinimo ee qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhagaysan doontaan wararkeenna caawa soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris waxaad hesheen qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa haatanna warkii dunida oo dhan aan ku bilaaba ee magaalada muqdisho waxaa saddexdii maalin ee lasoo dhaafay ka soconayay shirweyne qaran oo dhallinyaradu ay lahaayeen waxaana lasoo gabagabeeyey maanta warmurtiyeed ayaa sidoo kale laga soo saaray sida uu ku waramayo waryaheena cabdifitaax ilkacse qaran ee dhallinyarada soomaaliyeed shirkaas oo labaatankii bishan uu ka daafuray magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdibare shirka waxaa ka qayb galay erge markaasi ka kal timid guud ahaan dalka iyo sidoo kale gobolada dalka iyadoona markaasi si weyn loogu lafaguray aayaha iyo weliba mustaqbalka dhallinyarada soomaaliyeed iyadoona si gaar ah markaasi looga hadlay siyaasadda qaran ee dhallinyarada soomaaliyeed ay markaasi ay meelmariyeen xubnaha golaha wasiirada shirka oo muddo saddex cishaa ka socday magaalada muqdisho ayaa gabagabadiisa maanta lasoo gabagabeeyey waxaana ka qayb galay gabagabada shirka xubno ka mid ah danayaasha beesha caalamka wasiire ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ahna kusimaha ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya shirkan waxaa maalintiisii saddexaad si weyn looga hadlay doorka dhallinyarada ay ku leeyihiin amniga nabadda iyo horumarka dalka waxaana laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban afar qodob
shirweynaha waxaa ujeedooyinka laga leeyahay waxaa ugu waaweyn afartan qodob ee soo socota waa in la helo dhallinyaro soomaaliyeed oo isku xidhan kuna xidhan laamaha amniga si ay uga qayb qaataan nabadgelyada iyo amniga dalka waa in dhallinyarada soomaaliyeed ay helaan goobo ay ku soo bandhigi karaan hibooyinkooda iyo halabuurkooda gaarka ah waa in shirka shirkadaha gudaha kuwa dibadda hay-adaha iyo ganacsatadu inay maalgashi ku sameeyaan fikradaha tayada leh ee dhallinyarada soomaaliyeed waa in dhallinyarada soomaaliyeed ay maanta helaan fursad sida dhallinyarada soomaaliyeed ee haysta fursadda sida kuwa siyaasadda ku jira ciidamada guddoomiyaasha degmooyinka maamulayaasha shirkadaha gaarka loo leeyahay kuwa inay u abuuraan sbays ama fagaare ay dhallinyarada kale ee iyaga kusoo xigaahi ay kusoo hiran karayaan wasiirka wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaan maxamed bare maxamuud waxaana uu sheegay in wasaaraddiisa ay xooga saari doonto wax kaqabashada baahiyaha haysta dhallinyarada soomaaliyeed waxaana uu sheegay inay ka go-an tahay caawinta dhallinyarada hal abuurka la timid iyo ku wax kaqabashada shaqo la-aanta mudan ra-isul wasaare mudanayaasha sharafta leh wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha waxay gogashaan soo fidisay oobaadkii dhallinyarada iyadoo lagu jiro waxay gogashaan soo fidisay labaatankii bishii may maantao laba labaatan waxaan halkan kusoo gunaanadeynaa shirkeenii shirweynihii sagaalaad ama sanadkii sagaalaad ee shirweynaha qaranka ee dhallinyarada soomaaliyeed wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxay u xil saaran tahay jihaynta dhallinyarada iyo kafaa'iidaysiga awoodda caaboon ee ku jirta waayo haddii uusan qarankeenu ka faa'iidaysan cadow ayaa bannaanka u jooga oo si xun u isticmaala ka sokow inay wasaaraddu kaalin muuqata ku leedahay howlaha baraarujinta dhallinyarada ee halganka dib u xoreynta ee ka socda dalka haddan waxaan xooga saarnay inaan cilaaj u raadino waxqabadka inaan cilaaj u raadino wax ka qabadka baahiyaha rasmiga dhallinyarada soomaaliyeed sida shaqo la-aanta iyo maandooriyaha gabagabadii ku-simaha ra-iisul wasaaraha aana ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saalax axmed jaamac oo khudbad dhinacyo fara badan taabanaysa halkaasi ka jeediya ayaa sheegay in xukuumadda federaalka soomaaliya ahamiyad buuxda ay siinayso dhallinyarada soomaaliyeed ballan qaadaynaa xukuumaddani inay ahmiyad buuxdo siiso dhallinyarada khaasatan dhallinyarada naafada iyo waxyeelladu ay soo gaadhay ee waxna bartay fursadna la siin karo aad baan u ammaanaynaa ninkii dhallinyarada halkaa fadhiya hadda videogiisa halka lainooga shidayey inuu ka dhiidhiyey inuu meel iska fadhiyo ee uu shaqaysto role modelna u noqdo waa in wasaaradaha lagu arkaa dadka noocaasa ee kartidana leh waxtarkana inay ka muuqdaan wasiirka shaqada iyo guddida shaqaalaha rayidka ah waanu gaadhsiinaynaa dadka naafada ahna doorkooda waa la xaqiijin doonaa insha allahu tacaala dardaaranka u dambeeyey dhallinyaroy bal sanadkaa inta ka hadhay iyo bilaha soo socda mid walboo idinka mid oo halkan fadhiya iyo inta codkeenna u gaadhayaba ka fekera sidii dalkeenna aynu horta al-shabaab uga sifayn lahayn kabacdina qof walba halkii uu ku habboon yahay uu uu mataqaanaa doorkiisa uga qaadan lahaa waxaan salaan idinka siraa madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii maarkaysa speakerka baarlamanka oo isna ay ahayd inuu idin yimaado guul iyo gobonni baan idin rajaynaynaa insha allahu cabdifataax muumin warbaahinta dalsan teenada afsiyooni
magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaa ka furmay shirka wadatashiga ee wasaaradaha awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada nuux muxuudiin cali ayaa kasoo waramay kismaayo shirka wadatashiga ee wasaaradaha awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka soomaaliya shirka oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xildhibaano ka tirsan baarlamanka jubbaland waaxda cadaaladda culumowdiin waxgarad agaasimayaal iyo wasiiro ka tirsan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya iyadoo halkudhigu shirku ahaa la dagaalanka fikirka xagjirka agaasimaha wasaaradda diinta iyo awqaafta dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed xaaji ibraahim ayaa ugu horeyn waxa uu faahfaahin ka bixiyey ujeedka kulankaani
shirkan ma aha shir si sudfo ah ama sekadiisa ku yimid ma aha wuxuu daba joogaa shirkii laba iyo labaatanka bisha oktoobar labaatan iyo afarteeda ilaa labaatan iyo sagaalkeeda lagu qabtay magaalada muqdisho hotel jaziira hadafka laga lahaa iyo ujeedkana uu yahay ajandiyaal ajandiyaashii hore ka mid ah oo loo ballansanaa shirka kan hadda lasoo dhaafay sanadkii hore ah kan maanta loo jeego u astaysan in looga wada hadlo dhanka kale qaar ka mid ah wasiirada iyo wasiiro ku-xigeenada wasaaradaha ooqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya oo kulanka ka wada hadlay ayaa waxa ay ka sheekeeyeen ahmiyadda uu kulankani u leeyahay
muhiimadda ugu muhiimsanna waxay tahay shirkigan wuxuu daba joogaa shirkii afar iyo labaatankii bisha ilaa sagaal iyo labaatankii bishii oktoobar ee sanadkii hore lagu qabtay muqdisho kaasoo muhiimadda ugu muhiimsaneed ay ahayd in la sameeyo istiraatiijiyad lagula dagaalamo fikirka xagjirka ah kaasoon jecelnahay haddii rabbi idmo inaan shirkan ama shirar ka dambeeyo aan kusoo gebagabayno waxaan leenahay shirka ha guulaysto kii talo fiican oo laisku waafaqsan yahay ay ka soo baxaan allaha ka dhigo waa shir aada u qiimo badan haddii markasta loosu yimaado faa'iidaa soo baxaysa haddii ay duruufahay dhibi ka jirin lahaynba waxaanba dhihi lahayn saddexdii biloodba hal mar hala qabto si luuso wacaygeliyo wixii oo naga dhimin aan usu wada jirnaan dhihi lahayn marka hadalkii waan soo koobayaa shirkan waxaan ka rajaynayaa kii miro dhal noqdo mid markaas ficil loo bedelo wixii ka soo baxana waa rajaynayaa waxyaabaha go-aanka ka soo baxana mid aan ku dambaabno ilaahay kama dhigee mid markaas yacni wixii ka soo fulay la dhaqan geliyana allah ka dhigay intaasaan kusoo koobaya waxaa kaloon u baahannahay inay si gaar u wada shaqeeyaan waxyaalaha aan ka tashan doono waxaa ka mid ah culamaa udiinka soomaaliyeed meelba ay joogaan iyo wasaarada wasaaraddan bahda awqaafta iyo arrimaha diinta meel bay joogta inay wada shaqeeyaan arrimahan iyo kuwo kalooba loo baahan yahay iyagoo horumarka ka qayb qaadanayo iyagoo ciribtirka iyo la dagaalanka ka qayb qaadanayo runtii sida hadda ay runtii iskugu qaawisay wasaaradda saan ognahay go'aamo badan ay ka qaateen kulamadan oo kalena ee socdaan ugu dambayntiina waxaa kulanka ka hadlay saalax shariif sayde cali wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowladda federaalk soomaaliya oo kulanka daafuray shirkan waxaa waaye wuxuu leeyahay muhiimad gooni ah
guddiga kumeel gaarka ah ee doorashooyinka puntland ayaa maanta tababar ugu soo xiray degmada badhan shaqaalaha ka shaqayn doona doorashooyinka gobolka sanaaga guddiga ayaa muhiimadda waxa ay saarayeen sidii ay shaqaalaha doorashooyinku ay u baran lahaayeen nidaamka doorasho iyo sidoo kale sharciyada ay leedahay inta lagu guda jiro doorashooyinka qof iyo codka ee deegaanada puntland
oo magaca ilaahay lagu dhaaranayo marka dastuurka laftiisa baan ka akrin doonaa waa iga daba odhanaysaa qof kasta kitaabkaasa gacanta saaraysaa waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xushmeeyo diinta islaamka dastuurka dowladda puntland iyo shuruucda kale oo u taallo dhowro xilka la ii dhiibay inaan daacadnimo u gudanayo dalka iyo dadkiisa inaan si daacadnimo ugu adeegayo
doorasho iso maaha qofku markuu imtixaan gelaayo imtixaanka waa soo diyaariyaa kadibna waa galaa maxaa loo soo dejiyaa waa risabtigiiso maaha waxay rabnaa maanta inuu dardaaran kala qaadanno maadaama ay maanta isugu keen dambayso beritoole ay tahay shaqadii hee bilowgeedii shaqaalaha maalinta doorashada ka shaqayn doona degmooyinka gobolka sanaag ayaa maanta guddida kumeel gaarka ee doorashooyinka puntland tababar ugu soo xireen degmada baran ee xarunta gobolka sanaag shaqaalaha ayaa lagu tababaray agabka ay isticmaalayaan maalinta doorashada iyo habka ay ula dhaqmayaan codbixiyaasha shaqaalaha ayaa maanta waxaa dhammaan dhaariyey garsoore ka socda maxkamadda darajada koowaad ee degmada baran marka halkaan ogooda horeen waxaan u mahadcelinayaa ilaahay insugu keenkeenay xafladan quruxda badan iyo tababarkan waxaan kaloo u mahadcelinayaa guddida komishinka ay nagula joogto komishinada xabso sidoo kale tababarayaashii muddadan daari inoo soo waday arrintan tababarkan iyo sida fiican iyo jawiga fiican inoo kusoo dhammaaday insha allah inta ka dambaysana waxaan rajaynayaa inuu jawigan jawi ka wanaagsan inoogu soo dhammaan doono
guud ahaan wararkeenii ayaan caawa intaas kusoo gabagabeyneynaa kulanti dambe dhegeystayaal nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel